bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka samuwade mawduuca koobaad ee caawa aan ku eegi doonno ayaa ah kooxda argagixisada ee al-shabaab waxay qarax ku weerartay xarunta iskuulka mucaasir oo ku taalla muqdisho laba toddobaad ka hor iskuulkaasi waxaa dhigta boqolaal carruur oo aad u da'yar kuwaasi oo barta qur-aanka iyo tacliinta kale boqol toban iyo shan ka mid ah waa carruur ka soo jeeda qoysas danyar ah oo bilaash wax lagu baro afartan iyo shan ka mid ahna waa agoon haddaba mawduuca barnaamijka caawa ayaa waxay tahay sideed u aragtaa koox sheeganayso islaamnimo ay ku kacdo fal noocaasi ah waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha diseembar laba kun iyo koob iyo tobanka saacadduna waa sagaalkii iyo qadar soddon daqiiqo oo fiidnimo halka aad nagala socotaanna dhegaystayaal waa rediyo markabley f m hirkiisa siddeetan iyo siddeed dhibic siddeed magacartiis oo aad nagala socotaan magaalada baardheere deegaano ka tirsan gobollada baay gado iyo jubbada dhexe iyadoo cidda uu seego barnaamijkan ay dib uga daalacan karto janalka youtube-keenna samuwade show ama barta facebooka samuwade dhodeso ama websaytekeenna radio markabley com inta barnaamijka uu hawada ku jiro waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan eber lixal shan toban iyo labo eber labo lixdan iyo lix haddii aan ku celiyo waa eber lixal shan toban iyo labo eber labo lixdan iyo lix ama leleenka radio markabley eber afar soddon iyo lix eber boqol toban iyo saddex sidoo kaleeto waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan info at samuwade dhodeso barnaamijkan oo rogaal celisana waxaad dhegaysan doontaan fiidnimada jimcaha sideedda iyo qadar soddon daqiiqo ilaa sagaalka barnaamijka samuwade ee caawa waxaa marti kuwa faarax cabdinuur turbac oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka baardheere furaale ibraahim xaaji oo ah xogayaha dowladda hoose baardheere saacid abshir cartan oo ah isku-duwaha wasaaradda beeraha jubbaland ee baardheere cabdi guhaad maxamuud oo ah madaxa baadhista dembiyada booliska degmada baardheere cali dubbad maxamed oo ah xisaabiyaha maamulka baardheere barnaamijka waxaa caawa idinla socodsiinayo anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe dhanka farsamadu ah qadar maxamed siraad filibiin barnaamijka caawa waxaa soo saaray maxamedee cabdi cali alfa waa mar kale iyo barnaamijkii samwade waa hagaag dhammaantiin soo dhowaada su-aasha ugu horraysa waxaan siinayaa guddoomiye ku-xigeenka degmada baardheere aana kusimaha guddoomiyaha faarax cabdinuur turbac guddoomiye soo dhowow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiya walmursalin sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam amaa bacdu waa sax su-aasha waa su-aal in la isweydiiyo mudan laakiin wakhtigan hadda aan joogno su-aal hadda u baahan in la isweydiiyo maaha dadku waa waaqici dadku waxay wada xoogaal ka yihiin argixisadu inay cid gaara aysan taarkad u ahayn oo ay cid walba oo nool ay maaragtay duulaan ku tahay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed jiritaankeeda inay duulaan ku tahay inay doonayaan in soomaalida la cirib tiro oo la baabi'iyo oo ay ku soo haraan dad uun maaragtay meel ay noqoto ay ku dhuumaalaysaan dadka dembiyada dunida kale ka soo galo dhinaca kale markaan ka eegno diin ahaan waa nolosii tilmaamay nimankan nebiga calayi salatu wasalaam wuxuu noo sii sheegay wax walba oo imaan doono ilaa aakhiru zamanka ilaa ay maaratahay qiyaamaha laga gaaro nimankaanu tilmaamihii lagu tilmaamay waxaa lagu tilmaamay inay khawaarij yihiin khawaarijtuna tilmaamay leedahay tilmaamihii ayagaa dhammaan way buuxiyeen tilmaamaha ayagaa waxaa ka mid ahaa inay wanaag ku hadlaan yuxsinuuna alqiila wayusuiinu alficlu yiri nebiga calayi salatu wasalaam waxay maarataye ku hadlaayaan hadal wanaagsan oo ilaahay halaga boqo iyo maarataye ficil wanaagsan waxyaaba noocaasa laakiin haddana ficilkooda waa mid xun buu yidhi nebiga calayi salatu salaam hadalkoodana wuu wanaagsan yahay ficilkoodana wuu xun yahay dhinaca kale hadda waxay sheegtaan inay ay ayagu jihaad ku jiraan oo ay maaragtay xaqudir yihiin handala falalka ay samaynayaan waa falal diinta islaamkana ka fog bili-aadanimadana ka fog anshaxa iyo maaragtay qofnimada iyo qiyamkana wax ku xun wey taa marka waxaa ka garan kartaa marka inay khawaarijta ay yihiin oo ay ku sifaysan yihiin inay wax wanaagsanna af ka sheegaan ficilka xumaana ay sameeyaan oo ah inay dad sidaas oo kale ah caruur ah danyar ah wax baranayay bilaash wax lagu baraayay oo maaragtay dad ay ka faa'iidaysanayeen oo ay ajar ka raadinayaan inay ka helaan dadkaas danyarta inay wax baraan inay dilaan oo kale macnaha waa waa calaamad muujinaysa inay khawaarijta la sheegay yihiin khawaarijta marka waxaa lagu sheegay oo nebiga alayhi salatu wasalaam uu ku sheegay markuu tilmaamaheeda uu bixiyey oo uu tilmaamay oo tilmaamo badan uu ka soo bixiyo hadda ayaga ka muuqdo yaa wuxuu sheegay qoomka asagaa oo akhrijamanka imaan doono haddii aan haleeli lahaa oo aniga wakhtigay imaan lahaayeen waxaan oola diriri lahaa sidii reer caad iyo reer tamuud ilahi subxaana wa tacaala uu halaagay oola diriray si la mid ah ayaan u cadaaweysan lahay oola diriri lahaa buri nebiga alai slat slam wuxuu kaloo noo sheegay duubaa liman qatalahum ow qataluuhu ninkii khawaarijtaas dilo ama ay dilaan inuu ahla janno yahay dadka hadda caruurta oo hadda iskuulka asaga lagu weeraray oo lagu baabiiyey waa dad ahlu jannada saqiir bay ahayn waxba maysa galabsan dadka inta badan gacanta khawaarijta sababsado ama qaraxa ku waxyeeloobeen ama maaragtay si shaksi ah loo taargadgaleeya ayaguna waa dad ahlu jannaha maxaa yeelay nebiga calayi salatu salaam baa yaa noo caddeeyey marka muhiimadda waxaa weeye khawaarijtu xilligii waxay soo bilaabatay nabigeenna ay soo bilaabatay oo nin khawaarijta ka mid ah la dhihi jiray dulquwaysara nebiga calayi salatu salaam uu yidhi intuu soo hor istaagay buu ku yidhi icdil fa innaka lam tacdil yaa maxamed nebi maxamed oo cadaalad ma tihid dadka cadaalad u samee nabigu wuxuu yidhi marka haddii aniga aan cadaalad samayn waayey oo nebi maxamed ah oo khayru khalqilaahi cidda kale oo cadaalad sameyn soo cide marka iyada nebiga calayi salatu salam wuxuu sheegay marka inay ninkaas dhabarkiisa ay ka imaan doonaan qoom khawaarij oo noocaas oo tilmaamahaas leh xilligii sayid cali bay soo baxeen uu la diray sayid cali sayid cali marka waxaa ka mid ahaa kelmadihii dhexalgalka oo laga diiwaangeliyey uu ku sheegay wuxuu yidhi low yaclamu ljeyshu aladiina yusiibuunahumaa qudiya lahum calaa lisaani nabiyihim latakiluu can ilacmaal buu yidhi sayid cali radi allahu canhu macnaha hadday ogaan lahaayeen buu yidhi ciidamada la diriraya khawaarijta oo gacantooda lagu halaagayo hadday ogaan lahaayeen waxa carabka nebigiisa uu ku xugmiyey oo ajar ah camalkaloo dhan intay iska dhaafaan bay waxay cibaado iyo camal ka dhigan lahaayeen inay khawaarij tilaan oo geliya oo khawaarijtu ay la diriraan marka ummadda soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa marka koowaad inay maaragtay nafsadooda jiritaankooda sharafkooda iyo ciridooda inay difaacdaan marka labaadna ay raadiyaan ajirkaas uu tilmaamay sayid cali radiallahu canhu oo ka mid ahaa khulafaa uraashidiin nebiga calayi salatu salam wuxuu yidhi anu waxaan kaga tegay buu yidhi sunnatii wa sunnati khulafaa uraashidiin khulafaa uraashidiinka marka nebiga calayi salatu salam wuxuu ku tilmaamay in caduu binawaajid buu yidhi macnaha goosdambeedku qabsada waxyaabaha idin sheegaan dadka maaragtay afarta khaliif oo khulafaa uraashidiin oo sayid cali uu ka mid ah marka waa in aan sayid cali tilmaantii uu khawaarijta uu ka bixiyey oo uu noogu sheegay in nebiga carabkiisa wax weyn loogu xugmiyay ciddii khawaarijtaas maaragtay tilaab ka qaado in annagoo ajarkaas raadinayno dadka soomaaliyeed u istaagaan in khawaarijta laiska dhiciyo laiska difaaco laga badbaadiyo ummadda soomaaliyeed ayagu hadafkooda waa in ummadda soomaaliyed la cerib tiro wey cid gaara duulaan kumaaha nebiga calayi salatu slam wuxuu noo sheegay yaqtuluuna ahlul islaami wayadacuuna ahlul awthaan buy macnaha khawaarijtu waxay dilayaan dadka islaamka gaaladana way ka tegayaan taas way caddahay waxaadna ka dareemi kartaa dalalka dunida oo aan islaamka ahayn ma jirto dal koox argixisa ay ka jirto dalalka keliya ay argixiso ka jirto waa dalalka muslimiinta awey marka ma jirto sabab dalal muslima jihaad looga ogo iyadoo ay jiraan dalal maaragtay aan islaam ahayn oo maaragtay ka fog ku dhaqanka diinta islaamka waxaa marka iska cad in dalka dadkan dad la soo abaabulay yihiin dad diinta islaamka lagu soo abaabulay yihiin inay dad diinta suurxumeynaya inay yihiin dad maaragtay reer galbeedka iyo gaalada iyo dadka islaamnimada nacab in ay maaragtay dad ay soo adeegsadeen inay yihiin oo lagu suurad xumeynaya diinta islaamka dadka lagu nacsiinaya maxaa yeelay dadku markii la soo abaabulay oo dadkaanu dhibaatada ay geysteen oo dadka qarxiyeen oo dileen oo cidna aysa dhaafeen oo caruur iyo saqiir iyo cirhoole midna aysa dhaafeen waxaa u fududaatay marka dadkii gaalada ahaa oo faafin jiray diimaha kale oo maaragtay diinta islaamka kasoo horjeedo inay dadkii si fudud wax uga dhaadhiceen sababtoo ah waxay u sheegayaan dadka inay diintan muslimiinta inaysa ahayn diin nabadgelyo oo ay tahay diin laisku qarxiyo oo ay tahay diin laisku dilo oo ay tahay diin laisku garaaco oo saqiirka iyo ciroolaha iyo iyo cid walba oo brimigeydha ah aan xeerin waxay xeerinaysa aan la arag maadaama dadkaanu dad diin sheeganayo ay yihiin oo magac diimeed wato hadala ficilka ay samaynayaan marka waxaa u fudaatay in diimihii kale la faafiyo oo ay fidaan hadda su-aal oo kale waxaa jiro hadda markii aad meelaha qaar eegto waxaad arkaysaa dad badan oo soomaaliyeed oo diinta islaam ka baxay sababaha markaas ay sheegayaan inay diinta oga baxeenna waxaa weeye waa in diinta islaamka ay noqotay diin laisku dilo oo diin laisku qarxiyo oo diin laisku dhibaateeyo oo diin dhibaata inay tahay oo waxay xeerinaysa aan la arag dabcan diinta islaamka waa naxariis in la isdilo ma sheegayso in maaragtay la isdhibaateeyo ma sheegayso in la isqarxiyo ma sheegayso in la isgowraco ma sheegayso marka taas waxaa ka cad marka dadkan dad dal ahaanna kusoo dulay inay yihiin diin ahaanna kusoo dulay inay yihiin marka ummadda soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa in cadowgaas si wadajir ah loola diro laiskana difaaco hagaag waa gudoomiyaha dib ayaan ugu laabanayaa waxaan isla su-aashaasi hordhigayaa xogayaha dowladda hoose ee degmada bardheere buraale ibraahim xaaji بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dhammaan waan salaamaya shaqaalaha idaacadda barnaamijkaad nagu martiqaadeen waa in kaga mahad celinaynaa kolley aragtidayda inaan ka dhiibto barnaamijkaas yaa yaan u imaaday aragtidayda waxaa weeye horta diinta islaamka waa diin naxariis ah diin naxariis ah weye diinta islaamka diimaha kale waxay uga duwan tahay waa diinta keliya diinta naxariista ah oo islaamka inay badbaadiso dhiiggiisa ayna banaysan waxyaabahaas ficilka noocaas ah wax bataatama diinta diin islaam shuqul ku laha ma ah barnaamijkaas wax meel diinta ka qusay dad masaakiin ah oo berimageeda ah oo caruur masaakiin ah oo waxbarasho ku jira in la halaago diin islaam shuqul kuma laha wax islaam shuqul kulahan ma aha ciddaas samaynaysa meesha kala imaaday ayakaa la weydiinaya annaku uma naqaano waxaas wax islaan shuqul kule uma naqaan isku duwaa wasaaradda beeraha jubbaland ee degmada baardheere saacid abshir cartan waad maqlaysay mas-uuliyiintii kaa horreysay maxaad ku daraysaa bismi illahi raxmaan raxiim niyo arrintaas waa arrin aada iyo aada u xun annaka waxaa weeye waxaan nahay dad islaam ah dadka islaamka ah waxaa la rabaa in qofka dhiiggiisa markaa banaysanayso in aad daliil u haysato haddii marka aad dadka islaamka ah caruurtii iyo maatadii iyo hooyooyinkii aad layso qof walba wixii uu shaqaysta way ka horeeyaan midda kale nimankan labada kun iyo lixdii ilaa hadda waddanka joogaan labaatan sano ka badan bay joogaan waxaa la rabay dee in xal loo helo dadka ama waa la iska celiyaa oo waxaa la sameeyaa waxaala wixii ku dhimanaya ku dhintaane waa lala dagaalaa ama wadahadal in inta la furaa lala heshiiyaa marka hawshaan jugjug meeshaada joog waaye dadkii mid qaxbad ku dhammaaday iyo mid abaar dishay iyo mid qarax ku dhammaaday bay u kala baxeen marka aniga waxaan ku talin lahaa laba in mid la yeelo in nimankan awoodda ku haysta waddanka ilaa iyo xilli fog in awood midaysan lagula dagaalo oo kor iyo hoosba lagala dagaalo in muxuu ahaa haddii tabar loo waayey in lala heshiiyo oo muxuu ahaa inta wadahadal lala furo wax walba oo hadda dagaalla waxaa weye in waxaa weeye heshiis bay leeyihiin wax kasta oo baalkii ah marka insha allahu abu waxaan lagu talin lahaa ani labadaas qodob in mid la yeelo madaxa baarista degmada baardheere cabdi guhaad macalin soo dhowow bismi illahi raxmaan raxiim waa salaamayaa idaacadda markabley iyo walayaasheeda iyo yaxye aad baan idin salaamayaa salaanta islaamkaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu inaad igu martigelisaan oo soo dhaweysaan aad baan ugu faraxsanahay markaan u gudbo jawaabta ah ardadii kumaakunka ahayd oo soomaaliyeed oo iskuulka wax ku dhiganaysay oo qaar ay agoon yihiin afartan iyo shan kun boqol iyo shanna boqol toban iyo shanna ay yihiin dad danyar ah oo soomaaliyeed ninkii qarxiyey ninkaasi islaamna ma ahan soomaalina ma ahan waa fakarka shisheeyaha oo cadowga ah oo ummadda soomaalida u eg ay xabaarsan yihiin waayo waxaan marka waxa weyaan taasi qof damiir leh oo islaam ah oo islaamnimo sheeganaya haddana soomaaliya inuu ummadiisi baabi'iyo oo oo cirib gooyo arrintaasi waxa weeyaan arrin aan la ogolaan karin waayo qof damiirle arrintaas kuma kici karo iyo qof islaamnimo sheeganaya iska dhaafay yuhuud baan ku kici karin Een, waxay sameeyeen een, afar iyo tobanka octobar waa oo lix boqol ku dhimatay oo laba kunoo qof ay ku dhaawacantay way sameeyeen kama waxa weeyaan damiirnimadooda taas ma dareemayso inay soomaali laayeen dadkii laayeen dadka hooyooyinkoodii iyo aabbahood laayeen waxaa laga yaabaa midka wax qarxinaya inay kuwo ay qaraabo yihiin ay ma garanaysaa ay iskuulka ku jiraan Een, waad garanaysaa laba boqoloo qof qamar een, aqoon-yahanadii ardaydii jaamacadda kasoo qalin jabisay ummadii qaraxa la gashay way waxa weeyaan hadde waxaasi maahan wa- dad soomaaliyeed ma dhihi karno waa islaam ma dhihi karno qofkii dhaha waa islaam dembi buu ku gelayaa waxaa marka waxa weeyaan soomaalidu wax kale u aragtaa waxaan waa niman diin wada dad baa dhahaya ma ma ahan diin dadkaasi in la cirib tiro oo soomaaliya ummadooda aan- yaan yaan soo jeedinaya xisaabiyaha guud ee degmada baardheere cali dubad ayaan siinayaa isla su-aashaasi mas-uuliyiintii ka horreysay waa maqlaysay maxaad ku daraysaa بسم الله أولا وسلامة مجتمع الصوماليات meel walba ay joogaan oo codkayga dhagaysan doona iyo bahda saxaafadda ee barnaamijka nagu martigelisay bacdulsalaan haddii aan u gudbo een, arrinta aad su-aasha naga weydiisay oo aan nimankan een, fikirka qaldan haysta oo khawaarijnimada oo dadka laynaya iyo maaragtay saamaynta ay leeyihiin iyo maaragtay een, runta horta nimankaas annagu waa ognahay waxaan u naqaanaa niman inay yihiin qof walba oo muslim ah een, dhiiggiisa bannaystay haddii uu maaragtay yahay mid maaragtay een, dowladnimo u adeegahayay haddii uu yahay mid rayid ah oo gurigiisa jooga intuba waxaa tusaale kugu filan een, hadda dhacdadii ugu dambeysay oo meeshaan madrasada ay ka sameeyeen iskuulka ay ka sameeyeen een, yaa hadda tusaale kugu filan een, caruur agoon ah oo maaragtay ama la mid ah oo wada yaryar oo saqiiro ah yay gumaadayaan macnaheeda waxaa weeye marka mucaasir ha iskuulka mucaasir yay gumaadeen hadda toddobaadyo ka hor taas marka waxay tusaale fiican u tahay in xitaa iska badaa qof qaangaaray ah qof lagu maaragtay ababinaya diinta islaamka in aysan ogolayn oo waxaoodu ay tahay in dadka ay wada dabargooyaan annagu marka mar horeba waan fahansanayn waana arkaynay waana ogeyn waana ognahay oo nimankan een, siyaasad diinta islaamka lagu fashilinayo yaa had iyo jeer iyay u adeegaan een, oo ah in maaragtay dadka diimaha kala faafiya ama fa- fikirada kala qabo oo maaragtay een, kiristaanka iyo wax la midka in ayaga oo u soo marayo dad annaga dhexdayada ah inay u adeegsadaan howlaha noocaana si een, ay suuq u yeelato ayaga midda mab- mabaadi'da ayagu ay aaminsan yihiin sidaas awgeed bay maaragtay muddo badan u maalgelinayaan ayagana ugu adeegayeen waana ognahay meesha arrintaas ay ka socoto iyo xaaladaheeda marka haddii aada naga weydiisay een, arrintaas waxaan anagu ka joognaa in nimankaas innaba ha yaraatee aysan marnabana een, aan lagu sheegi karin lana odhan karin een, waa dad muslimku abtirsado ama maaragtay een, ka agdhow waayo een, qofku marka een, maaragtay uu muslimnimo sheeganaya waxaa la rabaa in naxariis ay jirto in waxyaabaha ilaahay uu ka reebayna uu ka reeboon yahay laakiin qofku haddii qofkii muslimka ahaa hadduu saqiir yahay iyo hadduu kabiir yahayba uu dilahayo dee taas macnaheedu ma garan karno waxaa weeye waa arrin een, mugdi gelisay waxa ay yihiin iyo qaabkooda marka annagu kolley een, waxaan u aragnaa arrintaas inay tahay arrin laga xumaado een, nimankaas argagixisadana ay ku dhaqmayaan ayna tahay arrin een, soomaalidu inay iska wada aragto waajib tahay loona wada istaago lagana wada hortago wabilaahi towfiiq
ugu dambeyn waa tahay cali ugu dambeyn marka maxaa la gudbin bulshada soomaaliyeed si dhibaatooyinkaa soo noqnoqda looga hortago
waxaa la gudboon number one in ay u midoobaan fakarkan xag jirka ah oo dalkii saamaynta badan ku yeeshay oo dadkii iyo horumarkii iyo noloshii bini'aadamkaba ragaadiyey in ay u midoobaan oo iska arkaan number one oy u fahmaan arrintu in aysan ahayn maaragtay arin ka madax bannaan ayaga ay tahay arin ayaga ku saabsan ayagana lagu waxyeelaynayo dhiigoodii iyo maalkoodii iyo naftoodiina lagu banaystay inay tahay inay u fahmaan number one markii arintaas sidaas looga midoobo waxaa sahlanaanayso in cadowgu meel walba uu joogo haddii uu yahay mid maaragtay si dadban wax ku faafinaya haddii ay tahay mid si toos ah wax u fulinayaba in laga wada hortago si wada jir ah la iskana difaaco la iska caabiyaa imaanayso ilaa laga suuliyo dalka laakiin haddii taas aan la helin oo aragti midaysanna aan la helin fahanka nimankan in cadowga ummadda soomaaliyeed ay yihiinna aan la isla qaadan waxaan isleeyahay waxaa jirayso in weli xagaldaaciskii ay awalba intaan kusoo gaareen inuu sii jiro marka anigu waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogto ha ka midowdo fikirka xagjirka ah hana iska aragto waayo waxaa lagu waxyeelaynaya waa naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda wey wabilahi towfiiq hadda heshiis iyo dagaal oo ay ka soo tagtay arrinta carruur yaryar oo danyar ah oo qaarkood agoon ah ayaa la laayay oo qarax iskoolkay dhiganayeen loogu xiray dareenkaaga waase markaa aad maqasho in dad carruur agoon ah oo qaarkood danyar ah in qarax dugsiga loogu xiro arrintaas dareenka waxaa weeye qof horta qof bini aadana oo la dilay oo si macno daraa loo dilay qof ku farxaaya ma jiro dareenkeena aad iyo aad buu uga xun yahay laakiin waxaan waa la qabsannay sidii loo lahaa iskool hebel baa la qarxiyey hotel hebel baa la qarxiyey guri hebel baa la qarxiyey nin masuula hebel aha la dilay sidii loo lahaa waa la qabsannay waa dhabti garaynay marka dowladda waxaawaa ayadaa la rabaa in ay xal keento oo arrinta ayadaa sida ardayda iyo dadka shacabka oo ayada ay xukunto ay ku badbaadin lahayd dowladda soomaaliya laga rabaa iyo ciidamadeeda waa tahay awalba ee dadku ay leyn jireen oo qaraxyo badan bay dad ku laayeen laakiin haddana inay caruurta laayaan oo iskoolada dhiganayso maxay ka dhigan tahay arrintaas annaka ul waxaan aaminsanayn nimankan qof kasta oo nool duulaan bay ku yihiin naf kasta oo oo arkaan inay gooyaan duulaan bay ku yihiin caruur bayna daynayn waayaal bayna daynayn qof maskiinayna daynayn cid kasta oy heli karaan awoodin inay dili karaan ilaahay subxaanau watacaala dadka naftooda naftiisa ay ka gacantu kahay laakiin nimankan dadkao dhan bay rabaan inay laayaan ma aha qof gooni ay beegsanayaan ma jirto dad shacaba masaakiin ah iyo nin dawlad u shaqeey midna ma badbaadin qof kastoo ay heli karaan way dilahayaan nimankaas cidda aaminsan marka inay u dan leeyihiin ama saraakiisha dawladda u shaqaynaya raadsanayaan ama dad gooni ay beegsanayaan ninkii isleh maxaa meesha iskoolkaas waxaa ku jira dad masaakiinaha ku jira dowlad shaqaalo dowladeed kuma jira taas marka waxay ka mid tahay waxay waxay waxay caddaynaysaa inay tahay yihiin nimankaas inay dadka soomaalida ilaa islaamka ilaahay inu kusoo itixaamay itixaam dadka lagu soo itixaamay waay inay qof kastoo nool ay dilaan baa ka go'a waa tahay in caruur la xasuuqo oo arday ah oo agoon ah qarax lagu xiro maxay ka faa'iidayaan ayaad isleedahay ururkan argagixisada ee al-shabaab waxay ka faaciidayaan ma jiraan oo naan ahayn waxaa dhacday xamaas falastiin iyo laba kun oo qof yuhuuddu ka qabsatay falastiin waxay istiri dadkaas waa dhinteen hal askariya yaa laga qabtay yuhuuddii yuhuuddii waxay tidhi laba kunoo qof baan haynaaye halkaas askari noo soo daaya xamaas waa ninkii waa geysay labadii kunoo qof baa la keenay labadii kunoo qofoo tacsida loo dhigay waa hore oo qalaabadii ka samartay oo dadkii islaamkaa oo falastiin ay ka samreen yaa meesha lagu arka yuhuud baa inta dad muslima qabtay ka gardaran weli oo dalkoodii ku haysta iyo inta xireen bay ayakoon jir dilin oo dhibaataynin iyo hal askari ku bedasheen kuwii islaamka ahaana yuhuudkii ay qabteen waa hayeen halkaasaa adduunku marayaa argagixisadatan ma ahan soomaali waa dad islaamna ma ahan waa yuhuud waa yuhuuddaa ka fiican wallaahi bilaahi talaahid waa ku dhalanayaa waayo dad maataah oo ciyaalah oo aan qaan gaarin oo nolosha markii hore ay ku noolaayeen liidatay qaarna aabbayaashoo dhintay dadka xasuuqaya oo damiirkaas oo garanaysa aan samaynayn xataa higler waxaa layihaa laba jeeraan xay buu yiri baa layihi naag umulaysa oo fool qabatay oo raba inuu shiido gabar dad uu shiidahayo yuhuuda baa gabar wax ka cosatay fool baa ay qabatay ilmaha inaan arkaan rabaa gadaal mariyu yidhi hadda muu dayin qofkii oo goodhi ma daynin oo ma oran ka saaraba asagii mar gadaal bay geysay safki safku waa dheeraaya gadaal bay geysay gadaal markuu geeyey waa dhashay gabadhii ilmihii bay aragtay ayadoo umalaay ilmaheedii waa la jiiday waa hirler baa ninkaas ee maantaasaan asxaan sameeyey buu yidhi waxa weeyaan marka dadka ciyaal maataa qarxiyey oo aan askari ahayn oo kuwa dowladda u shaqeeya ahayn waa dadkay u dirirayeen oo wax barayeen oo lahayeen diin baan baraynaa soo ma ahaadeen kuwaasi waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed ha ogaato inay nimanku cadow yihiin ha ogaato inaysan islaam ahayn ha ogaato inay diinta yuhuudda kala saman yihiin wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu dowladda inta aan la gaarin ee dowladda waxaan ognahay iyo ciidankeedaba dagaal ayay kula jiraan ee al-shabaab ee shacabka soomaaliyeed oo qaraxa iyaga naftooda ku dhimanayo iyo caruurtooda maxaa la gudbana iyaga
dadkan qaraxa ku dhimanaya waxaa weeye horta naf walba markii een, ilaahay abuuray ayaa waxaa loo qora xilligay dhiman lahayd een, qaraxan hadda wiilka iskoolka soo aaday oo isagoo fasalka ku jira la qarxiyey gacan ka xaq daran ayaa dishay laakiin asaga ismuusa lahayn waa lagu qarxinayaa een, dee waxaa weeye hadda meel haddii gurigii hala joogo ladhaa xitaa guriga naftirkiisa laga yaabaa in qarax kugu soo galo marka in si guud oo ka hortag guud la sameeyo yaa fiican cudurka waxaa weeye intii katabatag iyo dawaa kula daali lahayd waxaa fiican in la tallaalo oo laga hortago marka siyaabihii looga hortegi lahaa iyo waxyaabihii muxuu ahaa arrintaas qaraxyada iyo dhibanka soo nonoqda looga hortegi lahaa yaa fiican in maskaxda intay shaqayso arrinta ayada ah inta la iskaashado shacab iyo dowladba in laga hortago arrinta ayada Ee, waxaa jirto ee, dad taageera al-shabaab oo haddii ahan lahayn ganacsato iyo haddii kale oo lacaga ee, baad ah laga qaado dadkaasna dhibaato loogu geysto iyaga dadka ganacsatada oo al-shabaab ee, lacagaha siinayo baadda ah fariin noocee ah ayaad u diri lahayd maadaama ay ka qayb qaadanayaan dhibaatada
wallaahi bilaahi tallaahi arrintaas kulley ha ogaado qofka bixinhay in aaqara la weydiinhay lacagta asaga laga qaaday haddii dad islaama lagu halaago islaamnimada wax la iska sheeg sheega ma aha qofka asagoo hadhowda kafan cad qaba iyo ilaahay hor istaagaya een laqa- dhaqaalaha hadda- dadka inta badan waxaaba laga yaabaa dad qalbiga ka raacsan oo niyadda ka jecel inay dhaqaalahooda ay saas ku bixinayaan dhaqaalahaada ogow inaad ku bedelanaysa dab naar ah dab naar ah inaad ku bedelanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weeye een waa ku arkaya adig haddaad isqariso oo lacag intaad bixiso oo lacagtaadi dad lagu halaago walla inay cadaab ku sugayso kulley ku talagal insha allah waxaan kula dardaaranaya ganacsatada meesha ay wax ku bixinayaan aqri adduun meel wax ugu filan ha noqoto intaasaan usoo jeedinaya aniga ugu dambeyn marka ee, mar haddiiba ee, dadkii caadiga ah intay ka gudbeen caruurtii laynayaan ee, dadka shacabka ah ama dadka soomaaliyeed maxaa la gudboon dad badan ayaa jiro oo nimankan ka aamusan oo qaladaadkooda aana sheegaynin weliba aad moodo in ee, lacago baada laga qaadayo dadkaasi maxaad ugu baaqi lahayd maxaase la gudboon
Een, waxaa la gudboon horta ummadda soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed raascaseed iyo raasgabooni midka jooga oo damiirka leh oo islaamka ah oo soomaalinima hal dhibic ugu jirto inuu waxaas dadkaas inaan u madoobno la jahaadno Een, kuwa kale waxaan si cad u ogahay inay lacaga siiyaan inay baad siiyaan inay wax walba siiyaan inay ka kaaftomaan lacagtooda inay naar ku gataan maaha nin aan soomaali ahayn oo islaam ahayn oo aan qofna u naxayn inuu lacagtiisa siiyo yah waan- abwaankii wuxuu yidhi kacoo dhibibka rida intaasod imanba weydaane nin calagdhigfiin la yidhahda allahu naxariistee wuxuu yidhi oo dhintayoo gabyaa ah waagii baryaba intaad baqi lahayd kaa baxdaa wacan dee qofka bini'aadankaa inuu baqdin ku noolaado inuu dhintaa ka fiican waayo haddaad baqdin subax walba iyo afar iyo labaatanka saacba haddii baqdin kugu jirto waxaa kugu dhacaya cudur aan la aqoonba bareenis baad ku noqonaysaa waayo nafta adigu miiskamaad soo gadan ilaahay baa ku siiyey ilaahay baa ku geliyey waana kaa dhacaysaa goor ay kaa baxdana waa kaa baxaysaa Een, inaad xornimo iyo sharaf ku noolaato yah Een, ayaa ka fiican adoon baqin kalsooni gurigaaga u jooga kalsooni u ganacsanaya kalsooni jidka u maraya yaa waxa yaa ka fiican laakiin haddaad aad baqdin ku noolaato aad tiraad cimri dheer iska samaysatid cudura aan la aqoon baa kugu dhacaya wallaahi inaanay been kuu sheegin wana xanuun iyo waxyaalaha cudurrada xunxun oo bini'aadanku uu ilaahay bini'aadanku maaragta ilaahay ka baryo inuusan ku dhicin cudurrada xunxun baa kugu dhacaya waxa weeyaan waxaan leeyahay lacagtiinna ha bixinina naftiinnana yaa u hura inaad xaqdarro hadda nin soomaalida haddaad hadda nin tiraada wax isii war kuma siinayaan lacagta ba ku leeyahay soo maahan laakiin al-shabaab haddii nin al-shabaaba uu soo waco qof ya uu dhaho lacagtaas keen ama waxaa samee asagoo bixiyey ma seexanayo al-shabaab bay soo wacay halka iga soo waceen alla xaggee istaagaa alla xaggee aadaa buu dhahayaa war malakumoodka ilaahay ku soo diray hadduu hadda kusoo waco ka war malakumoodka hadduu hadda kusoo waco kudha malakumoodkii baan ahaye waa malakumo ilaahayba inay ka awood badan yihiin baa dadka qaar ka aamineen islaamka ah dadka islaamka waxaas waa xaaraan waxaan leeyahay qof aan noloshaada rabin oo diintaada rabin oo masaajidka inaad ku hesha rabin oo islaam sheeganaya oo caruurtaada iyo naagtaada iyo qof waayeel iyo saqiir midna aan badbaadinayn soomaalida dhiiggaas ma lahaan jirin waxa weeyaan waxaan leeyahay soomaaliya ha madowdo cadowga ha u madowdo wallaahi bilaahi tallaahi gaal gaal gaalada inta lala diriraya waxaa xaqa kuwaas in lala diriro gaal iyo ayakaba waa lala diriraya laakiin gaalkay ku nabadgelinaya oo adiga lafahaaga ku nabadgelinaya inaad la dirirta xaq maaha oo diintaada farigelinayn oo dalkaaga farigelinayn oo ummadaada farigelinayn lala diriri maayo laakiin gaalka caraabiga waa lala diriraya kuwaan in lala dirira xaq waay xaq maqadisa waay soomaaliya waxaan doonaynaa oo aan ugu baaqaya in saqiir iyo kabiirba ila dirto waa u jeedaan xasidnimadooda waad u jeedaan ficilkooda waad u jeedaan caqligooda waxa weeyaan qofka inaan caqli uu kugu badbaadiyo inuu diin kugu dhaafo inuu soomaalinimo iyo qadiyad kugu dhaafo caqiido qof aan lahayn oo intaba aan badbaadinayn weeye saa waayo dadka agoonta iyo dadka danyarta ciyaalka ah ninka qarxinaya oo lixda boqoloo qof dilay oo labada boqoloo qof aqoonyaha kaa dilay qof kastoo soomaaliya oo alif ba yaqaan ama maadi ha noqdo ama diin ha noqdee waa dilayaan al-shabaab marka inaan u madowno maxaa diidaya aan u madownaan leeyahay aniga ugu dambeyn marka maxaad ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed mar haddii caruur iyo ciroolaba ee al-shabaab aysan kala reebeynin maxaad ugu baaqaysaa dadka si dhibaatadan looga baxo waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed islaamka ah inay horta aaminaan awalan awalan ay aaminaan ilaahay subxaanahu wa tacaala naftan geliyey xilliga ilaahay ugu talagalna cidno kalama tashanay nafsadan waa lisgeliyey markii lagu geliyeyna maad ogeyn xilligii lagaa bixina lama ogaanay waxaan rabaa inay gacmaha isqabsadaan dowladdooda ay garab istaagaan cadowga nafsid nabaddiidka oo dhibaato ku ah dowladnimada soomaaliyana isku meel inay uga soo wada jeestaan ay la dagaalamaan dowladda cusub oo soomaaliya hadda ka coratay dowlad wanaagsan wey inay shacabka ay garab istaagaan naftooda iyo maalkooda la garab istaagaan inayna nimankan cabsigelinta ay ku hayaan inay iska hilmaamaan nafsadooda ilaahay baa hayo markii la gelinhaya ma ogeyn markii laga bixinayana ma ogaanhayaan inay dalkooda ay u istaagaan inay waxa nimanka ay sheegaan iska dhaga tiraan inay dalka iyo diinta iyo dalka soomaaliya inay garab istaagaan difaacooda si loo nimankan loogala dagaalami laha inay garab istaagaan waa mahadsantihin ugu dambeyntii marka si arrintaasi looga hortago ama ay u dhammaato dowladda iyo shacabka soomaaliyeed oo dhibka inta badan iyaga ku dhacayo maxaad kula dardaarmi lahayd maxaana ugu baaqi lahayd
waxaa ugu baaqi lahaa horta shacabka soomaaliyeed waxaa weeye nimankaas meeshay joogaanna way joogaan meesha dowladda ay joogaanna way joogaan labada dhinac way joogaan marka shacabku wuu kala yahay midka hadda meelaha dowladda ay ka arrimaysa jooga waxaan kula dardaarmi lahaa maadaama hadda dee arrinta arrin xun oo wacyi xun uu jiro in horta meelaha isgoosyada ah oo muxuu ahaa ay nimankan isku beegsanayaan dowladda iyo kuwan kaleeto oo al-shabaab inay isaga dheeraadaan midda kaleeto in ay dowladooda garab siiyaan oo wixii ayaga ilmahooda iyo naftooda wax u dhimaaya in ay dowladda garab ka siiyaan intaas ayaan ku dardaarmi lahaa dowladdana waxaan kula dardaarmayaa ayada ayaa wadanka xukunta dadkaas shacabka ah oo muxuu ahaa wax la yeelanayana ayadaa mas-uulka ah marka ayadaa la rabaa inay badbaadiso dowladda qaybta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan oo guud ahaanna barnaamijkiisa muwade ee caawa oo ay marti iigu ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka degmada baardheere faarax cabdinuur turba caana kusimaha guddoomiyaha xogayaha dowladda hoose ee degmada baardheere waraale ibraahim xaaji iskuduwaha wasaaradda beeraha saacid abshir xisaabiyaha guud ee degmada cali dubad iyo sidoo kaleeto cabdi guhaad oo ah madaxa baarista degmada baardheere intaasi ayaan ku soo afmeerayaa tani intaan barnaamij mid la mida ku kulmi doonno dhammaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabaadiino noolu kulantay ammaane allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guul iyo gobanimo